xiisadda colaadeed ee ka dhexaloosan maraykanka iyo waddanka kuuriyada waqooyi ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii ay sii cuslaadeen hanjabaadaha la isu dhiibayo taas oy isweydaarsanayaan madaxda labada waddan ugu sarraysa ku-xigeenka madaxweynaha dalka maraykanka mike bens ayaa isagoo ku maraya booqasho kuuriyada koonfureed si gaar ah xadka ay la wadaagto kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maraykanku si buuxda uu u taageerayo saaxiibadooda kuuriyada koonfureed hadalladaasina waxaa ka mid ahaa waxaan halkan u joogaa inaan caddeeyo go'aanka shacabka maraykanka iyo go'aanka madaxweynaha maraykanka ahna in ujeeddooyinka lagu gaadho qaab nabada ayuu yidhi iyadoo loo marayo jidka wadahadalka balse tallaabo kasta miiska ayay noo saaran tahay annagoo sii wadayna ayuu yidhi garab istaagga shacabka koonfurta kuuriya master bens ayaa ugu yeedhay dalka shiinaha inay adeegsadaan xidhiidhkooda ay la leeyihiin kuuriyada waqooyi si loo dejiyo xiisadda nukliyeerka ee gobolka ka aloosan isagoo sheegay in maraykanku sabirkii uu ka dhammaaday haddii arrintaasi buu yidhi shiinuhu ay wax ka qaban waayaan waxa ay noqonaysaa maraykanka iyo asxaabtoodu in ay gacantooda xal ugu helaan dhanka kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay dusha ka saartay in maraykanku uu mas-uul ka yahay qalalaasooyinka socda iyagoo kuuriyada waqooyi ay ku eedeeyeen maraykanka inuu labawajiilanimo isticmaalayo si xunna u adeegsanayo awoodihiisa safiirka dalka kuuriyada waqooyi u fadhiya qaramada midoobay kim in yong ayaa isagu waxa uu yidhi maraykanku waa khayru-mas-uul weerarkiisii uu gantaallada kula beegsaday dalka siiriyana waxa uu ahaa dhambaal uu kuuriyada waqooyi u dirayey sidaa qof weliba og yahay waxaa jirta in maraykanku uu si hakadla'aana uu ku qaadayo weerar ciidan oo waddan xora uu la beegsanayo isagoo sheeganaya nabadayn si xooga inuu ku keenayo taas waxaa si wanaagsan kuu tusaya weerarkii gantaallada ee waddanka siiriya uu la beegsaday ayuu yidhi safiirku maraykanku waxa ay sidaasi khalkhal ku gelinayaan nabadda iyo deganaanshaha dunida iyaga oo ku sii adkaysanaya sida budhcadda in faragelintii uu kula kacay waddanka madaxa bannaan in ay ahayd mid wax ku oola oo cadaalada oo weliba habboonayd safiirku waxa uu shaaca ka qaaday in kuuriyada waqooyi ay isu diyaarinayso dagaal ay maraykanka la gasho hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa haddii maraykanku ay ku dhiiran yihiin go'aanka ah in ay qaadaan weerar militari oo ay bilaabaan iyaga oo cudud militari soo raray dowladda kuuriyada waqooyi waxa ay diyaar u tahay inay ka jawaabto qaab kasta oo ay dagaalka u soo qaadaan xaaladda qalalaaso ee haatan ka taagan gobolka ayaa waxa ay ku caddaynaysaa ayuu yidhi safiirku in kuuriyada waqooyi ay ku saxsanayd wakhtigii ay ku go'aansatay inay kordhiso awooddeeda dhanka difaaca ah ee dhanka nukliyeerka waxaa muuqata in labada dhinac midkoodna uusan diyaar u ahayn in uu dabciyo hanjabaadaha dhanka weerarka ah ay isdhaafsanayaan taas oo aan la ogayn tallaabooyinka ku xigi kara xaaladda adag ee haatan taagan ee ah dagaalka afka iyadoo cabsi weyna laga qabo in xiisadahan sii kordhaya inay dunida mar kaleete ay dhaxalsiiyaan afooyinka dagaal kuwii oogu xumaa abid kuwaasoo ay dhici karto haddii hubka nukliyeerkuhu uu ciyaarta ku soo biiro